إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh halkani waa idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay rabadaan mubaarag markaana waxaad ku soo dhowaataan dersiga saddex iyo tobnaad ee risaalad alqafla oo uu soo jeedinaya sheekh cabdiraxmaan firin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعشر كني كتابك القفلها weli hadda waxaan ku jirnaa calaamaat lqafla qodobkeedii labaad ayaan ku jirnaayo asbaabta keenta ruux inuu aakhiradiis ka mogaado oo dhimashadii uusan ka warhaynin ayaan ku jirnay asbaabta keenta midda koobaad waxay ahayd jahli midda labaad aan ku jirana waxay ahayd almacaasi ayay ahayd macaasi ahayd waana cashirkeenii saddex iyo tobnaad in sha allahu tacaala marka waxaan ku jirnay warkii cabdullahi bn cabaaso cabdullahi bn cabaas baa wuxuu yihi shayga cibaadada ruuxa uu la yimaado waxaa laga helhayaa shan qodob ama lix qodob midda koobaad horta wejigiisa iftiin bay ka ka dhigaysaa waftigii markuu qur-aanka u artay ruux markuu qur-aanka akhriyo oo qur-aanka uu aada u akhriyo oo cibaadaysto nun yar iyo weyn rag iyo dumarba wejigiisa iftiin baa ka muuqanaya xaqiiqo weeye arrinkaas marka diyaa-an fil weji weeye cibaado laba qalbigaagii oo dhan iftiin bay u tahay oo cibaado oo waxaad araysa qur-aan maanta ma akhriday ma tukatay hebel sadaqa ma bixisay ma soontay qalbigana nuur bay ku siidanaysaa nolosha way ku waasicinaysaa waa ku ilahi leey subxaana wa tacaala ruux ilaahay ka baqa wyrzuqu min xayu laa yaxtasib ilahay wuxuu ka arsuqahayaa meel uusan xataa malaysanin iyo xataa risqusoo gelgelahaya marka nolosha cibaadada iyo khayrka nolosha way waasicisaa ma cidhiiso midda kale waxaa weeye quwatan fi lbadani jirkaaga waxaa weeye xoog bay u kartaa dadka qur-aanka aada u akhriya waxaa aragteen asagoo boqol sano jira xataa okyaalla ma xidho raggii hore ee aada u cibaadaysan jiray boqol sanuu jiraa kitaab qur-aan oo faryar yar buu iska akhrinhayaa waxaad garan kartaa marka orodkiisa waa yaabs isagoo boqol sano jira martuu meeshu ka lugayo boqol kilomitr u lugayna xooga indhihiisa maqalka meeshu ka maqlahayo gacantiisa lugtiisa socodka quwa fil badan wey waxaa yeelahaya cibaadada yeelaysa hadduu ruux cibaada u lahayn jidhkiisa o dhan baa isku dhacaya maxabatan fii quluubi alkhalqi khalqi o dhan baa iska jeclaanaya wixii muminiina laga hadlayaaye muminiintu ruuxa ayagoon aqoonin arag iyo ruux iska jeclaanhayaan xumaanti usoo gal ruuxa markuu dembi galo sawaadan fi lweji wey horta wejigiisa madowa ka sokeeyaba waa artay weliba ruuxa ahlu macaasida iyo ruuxa ahlu daroogada ah markaad saa u fiiriso wejigiisii caadigaha wax madowa ka sokeeyaba weliba dadka ahlu macaasida u badan dadka ahlu macaasida u badan oo sawaadan fi lweji wey gabadh iyo wiilba ruux markuu ahlu macaasi yahay sunbuu ruux u qayiran yahay sunbuu u dulaysan yahay marka xumaantu madow oo filweji ku yaalla weeye dulmatun fi qabri fi lqalbi qalbigiisa o dhan baa madow oo haddii warninka shalkii diinta loo sheegay soo maha shal ninka wax loo akhrinay soo maha maxaa ku dhacay qalbigiisu waa madow yahayba khayr oo dhanna ma arko dulmi oo dhanna waa ku jiraan wa wahnan fil badani waa aragteenoo cibaado markii ruuxaanu xumaan ula yimaado jirkiisii oo dhan baa dabcahaya asagoo soddon jira ayuu baaba'hayaaba ruuxa markuu daroogo uu isticmaalo waa aragteenoo uu macaasida u galahayo asagoo yar oon meella aan gaadhin yuu jirhkiisii oo dhan bololahayaa marka waa wahnan fi lbadan weeyaano dacfi cibaadadu macaasidu waa dacfi iyo tabardarri bay jirka ku ridaa marka hadda waa artay wxule ninkaa maarta ha ninkaas waxa weye askari buu ahaayo asagu ma lahayn darooga ma lahaynoo balwad ma lahayn marka boqol sanu ordahay ad maqlaysaa kan waxaad maqlaysaa kan balwad buu leeyay waa dhintay asagoo yar buu dhintayba marka balwadda waa un dembi dembiga ruuxa markuu galayo balwaddana jidhka oo dhan baa ruuxa kala daadan wa naqsan fi risqi risqigana way nusqaamisaayoo macaasidu risqigii iyo noloshii ilaahay uu kuu qoray oo dhan bay nusqaaminaysaa wa buqdatan fii quluubi lkhalqi dadka muminiinta ana way ku nacayaan ruuxan muxuu ahaa bay kuleeyihin ruuxan muxuu ahaa muminiinta oo dhan baa karahaysan gaaladana way ku jeclaan marka buqdatan fii quluubi lkhalqi weeyaan marka ninkii u baahan qalbigiisa daawadiisa weliba adawaa shaafi ibnu qayim ljuusi raxmat ullah wuxuu yihi arinkaa ku dhaqan maa camila rajulu camalan ilaa albasahu llahu ridaa'ahu in khayran fa khayran wain sharan fa sharan cabdullah sacuud baa wuxuu yihi asaguna arinkan arinka dhow wuxuu yihi maa camila rajulun camalan nin camal ma qabto ruux camal qabta ma leh ilaa albasahu llahu ridaahu ilaa ruux hadduu camal qabto ilaahay gu-iisu kor ku dadahayaa ilaahay gu-iisu u labisayay subxaana wa tacaala in khayran hadduu camalku khayr ahaa fa khayran go-a ilaahay oo waxaa weeye khayra ayaa la huwina go-a khayrkaa la huwin wa in sharan fa sharun hadduu xumaan galona go-ii dulinimadu ilahay huwinaya subxaana wa tacaala marka ilaahay baa mara kuu xidhahaye ama ilaahay mara fiican ha kuu xidho ama ilaahay mara xun ha kuu xidho camal haddaad fiican samaysana ilaahay go fiican buu kugu didhayaa oo kuwinhayaa haddii aad xumaan samaysana ilaahay go dulliga ayuu ilaahay kuu xidhaya subxaana wa tacaala arinka saddexaad ee asbaab u ah ruuxa inuu dhimashadiiba iska halmaamo aakhara iska halmaamo uusan danaynin alicraad can diin illaahi wa itbaacu lhawaa alicraadu can diin illaahi iyo wa itbaacu lhawaa yusababaani sadu abwaabi alhidaaya wa fatxi abwaabi alghawaaya limaa yaati ruuxa waxaa la yidhi hadduu diinka ilaahay iskaga tago hawadiisana uu raaco oo wixii asaga laqu jeclaadon iska raacoon madiin baa ogol madiino ma ogola sida uu rabo iska sameeya asagu sida asaga uu rabo iska raaca kadibna aan danaynin wax kale oo khayr iyo aan danaynin hawe iska raaca ilaahay diinkiisana ka jeesta labadaa arrimood waxay sabab u yihiin inay albaabada hanuunka oo dhan ruuxa laga xidho albaabada baayida oo dhanna loo ballaqo marka albaab kasta oo adduun iyo aakhare ku khasaara in lagu ballaqo albaab walboo adduun iyo aakhare aada ku faa'iiday lahaydna lagaa soo xidhxidho labadaa waxaa sabab ah ciraad can iddiin itbaacu alhawaa hawaada oo raacdo qaala allahu tacaala iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fii qaflatin mucriduun maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila stamacuuhu wahum yalcabuuna laahiyatan quluubuhum ilaa aakhiri alaayaat waana soo marray aayadahan allah wuxuu leeyahay ikhtarnas xisaabuhum wahum fii qalbihim mucriduun dadka xisaabtooda waxay u imaanaysaa xilli aakhira la halmaansan yahay oo laga sii jeedaba markii dadkuna aragto boqolkiiba boqol boqolkiiba sagaashan mujtamaca markaa da adduunka jooga inay aakhare ka jeesteen oyna aakhare ka warhaynin oo sida raba loo dhaqmahayo oo diinka ilaahay laga markaad aragtaan xilligaasa adduunka la halaagahayaa maantana waxaa weeye ummaddu diinka alle way kasii jeedaa qaflay kaga jiraan mucriduuna weeyaan iqtaraba linnaasi xisaabo marka waa la joogaa allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala soo la hadlaya nimanka gaaladaha hadduu ilaahay qur-aan soo dejiyo nebi maxamed kusoo dejiyo qur-aankaasoo muxdathin hadda cusub oo hadda haddii ayada qur-aana uu jibriil nebi maxamed kusoo dejiyo gaalada soo maaha ila istamacuuhu wahum yalcabuuna ilaahiyta quluubum ma dhegeysanayaan qur-aankaas ilaahay ma soo dejiyo qur-aan cusub ilaa hadduu ilahay qur-aan soo dejiyo gaaladu way dhegeysan maanta mujaahidiin waxay dheheen maxaa la yihin xagge way dhegeysan wahum yalcabuuna ayagoo ciyaarhaya qasalka iyo sheekada iyo waaka laahiyatan quluubum qalbigoodina uu mashquulsan yahay oo waxyaalo kale kusii jeedo aayaddan waxaa soo gelaya ruux walba oo qur-aanka ilaahay oo la akhrinhayo aayadihii qur-aankaoo la akhrinhayo cajal baa ka baxaya ruux muslima akhrinhaya salaad baa lagu tukanhayaa idaacad bay ka baxaysaa bawr baa saaranta qur-aan la akhrin ruuxii maqla oo iska ciyaara ama qalbigiisa meel kale kusii jeediya aayaddan waa soo gelhayaa saa darteed marka waxaad arkaysaa dad fara badan oo qur-aanka ilahi oo la akhrinhaya aan dhegeysanine wahum yalcabuun wa iska ciyaar hebel iska ciyaaraya hadalkiisa yaawaysa laahiyatan quluubuhum qalbigooduna waaba ka mashquulsan tahay qur-aankan dhegeysigiiso wax kale ku jiraanba dadkaa way soo gelhayaan meelaha ilahay diinkiisa lagu akhriyo tafaasiirta lagu akhriyo qur-aanka qariisa lagu akhrinhayo lagu fasirhayo lagaga hadlahayo ruuxa asagoo ciyaar ciyaarhaya iska iska agmara oo qalbigiisu wax kale ku mashquulsan yahay aayaddan waa soo gelhayaa marka arrinka ha laga digtoonaado oo dadka muslimiinta waxaa laga doonayaa hadday qur-aan maqlaan ama ha iska damiyo markaa sheekaysteen haddii kale ha dhegeysteeno ha la aamuso labadaa wax ka dhexeeya ma leh markaasuu allah wuxuu yidhi iqtaraba waxaa u soo dhowaaday linaasirki waxaa u dhowaaday xisaaban waqti xisaabin xilligii la xisaabin lahaa usoo dhowaatay walxaal wahum ayaguna marka waxay usoo dhawaanaysaa fii kaflatin ayba moog yihiinoo mucriduuna ay kasii jeedaanoo waxyaalo kale ay sii laacayaan kaba sii jeedaan markaas adduunka la halaagahaya maanta adduunka waa taagana ilaahi wuxuu yii maa yaatiihim oo ma yimaada nimanka gaalada ama dadka cadaab loogu talagalay min dikrin min qur'aanin qur'aan oo min rabbihim xagga rabbigood ka yimid qur-aankaasoo muxdathin soo degitaankiisa ay cusubta hadda soo degay ilaa hadduu qur-aan ku soo dego istamacuuhu way dhegaysan walxaal wahum yalcabuun ayagoo ciyaarhaya oo gamcaha ka ciyaarhaya oo afka ka ciyaarahaya oo iska ciyaarahaya xagga abdaantii jidhka xagga qalbigana laahi'atan quluubuhum qalbigooduna ay mashquulsan tahay qur-aankan iyo waxa la akrin iyo meel la marahaya ayna waru hayninba wa qaala allahu ilah wuxuu yihi caza wajal afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu waadalahu allahu calaa cilmin wakhatama calaa samcihi wa qalbihi wajacala calaa basari qishaawatan faman yahdiihi min bacdi illaah afalaa tadakaruun allah wuxuu yidhi afara'ayta bal ka waran ma ruux itakhada ka yeeshay ilaahiisii wuxuu ka dhigtay hawaahu wuxuu asaga la qumanaado wixii asaga la quman baa ilaahu ka dhigtay oo wa adalahu allaahu ilaahayna uu baadiiyey oo diintiisii ilaahu ka leexiya calaa cilmi asagoo ilahay og ilahay waa ogyahay len oo wakhatama ilaahay uu daboolay calaa samcihi maqalkiisi buu diinta ilahay ka daboolay wa qalbihi ilaahay waa daboolay wajacala ilaahay waana yeelay calaa basari indhihiisana kishaawatan dabool buu yeelay yaa ara-ayta yahtadi kaa ma hanuunahayaa markaa jawaabta kaa inuu hanuuni ma u malayne maya yaa rabbi wey ilaahay wuxuu yidhi faman yahdiihi warkaa yaa hanuunin kara min bacdi illaah afalaa tadakaruun war caqli miyaydaan lahayn allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ruux ilaahiisi hawadiis ka dhigtay horta ruux yaa ilaah u ah ilaah ruuxa waxaa ilaah ku ah wixii kolba adigu aada qiimayso ood wuxuu ku amra aada yeeshaa ilaah ku ah naftaada hadda ku tira waxaan samee aada ku yeeshay waxaan iska daa ayada hawada haddaad raacdo he ilaahaagu waa nafta wey ilaahaagu waa nafta afara-ayta ninka waxay sameeyaan maanta wuxuu ka dhiganayaa waxaa ilaaha la qumanaanaysa dhagaxan baa ilah iu leey dhagaxii dhagax ka qumran bu arkaya wuxuu leeyahy kan ilah imaya kana ilah iya ama maanta wuxuu leeyahy aniga weligaas awliyadaasaan baryahaya habeel baan baryahaya haddana mid kaloo maqlayo oo laga taariikhanayo war kan ma warramay kana kasii fiican buu leeyahy marka ara-ayta waxaa weeye itakhad ilaahu hawaahu kolba mid buu raaci kalka raaci kanu raaci kanu raaci maanta naftu waxay leedahay adiga maanta waxaa weeyaan ha tukan iska dhaaf hayuu leeyahy berri waxay leedahay tukan laakiin ha soomin hayuu leeyahy berri waxay leedahay maya soon oo tuko soonka iska daa hay wixii kolba naftiisu ay la qumanaato ni ana jinkaygaa la cola moogta wala ana jinkaygaa la saxi bes asagoo jinkaasa xukuuma marka ruuxa ilaahay wuxuu yidhi waa ruux ilaahiisii ka dhigtay wax asagoo jeclaaday ilaahay baa ku amray male ilaahay baa kaa reebay male waxaan iska daa male waxaan raac male alla ku raacis male wixii asaga la quman iska raaciya ilaahayna intuusan abuurin buuba ogaaba inuu ahlu baatil yahayo intaaban la khalqin ka hor buu ilaahay baadi u qadaray inuu baadiyoobo ilaahay dhegihiisana xaquu ka daboolay qalbigiina waa ka daboolay indhihiina waa ka daboolay ruux intaa ku dhacday inuu hanuunahan u malaynaysaan waa ma yaa rabbi ruux ilaahiisa haweys ka dhigtay ilaahayna asagoo og cilmi azali oo horey u baadiyeyba dhagihiisa iyo qalbigiisa indhihiisana diinta ilahay laga daboolay kaasu ma hanuunaha yaa rabbi markaasoo duusan hanuunaynin waayahay yaa hanuunin kara ilaahay intuu baadiyey kadib ruuxna war caqli miyadaan lahayn nimayo war waansama oo nimayahu naftiina ilaha ka dhiganina qalbigiina iyo qalbi dhegihiinana kulli diinta ilaha u fasaxa afara-ayta bal ka waran man ruux itakhada ka dhigtay ilaahaw ilaahiisii ka dhigtay hawaahu wuxuu asagun jeclaadon oo wa adalla uu baadiyeho manka allahu ilaahina uu baadiyeeyey calaa cilmin ilahay ku baadiyey aqoon ilaahay uu leeyahay darteed yuu ilahay u baadiyey oo khatama ilaahayna uu daboolay calaa samci maqalkiisi wa qalbi iyo qalbigiisi oo wajacala alla uu yeelay calaa basari indhiis korkiisana qishaawatan dabool aayaddii iyo qur-aankii iyo diintiina ilaahay waa ka daboolay la ra-ayta ayahtadii kaa inuu hanuuni ma u malaynaysaa kaa bal ka waranoo inuu hanuuni ma u malaynay ma yaa rabbi mar ilahayba hadduu baadiyo faman yahdiihi yaa hanuunin kara min bacdi illaah ilaah intuu baadiyey kadib yaa hanuunin kara afalaa tadakaruun ilaahna baadiyeyna waa arrin khatara aayadaasu ruuxii akhriya oo ku daburana uu ku cimro qaadanhayaa wa qaala allahu caza wajal allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa minhum man yastamicu ilayk حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وقال الله إلى عز وجل ومنه waxaa ka mid أهل الناarka man qaar baa ka mida nab allow yastamicu ilayka waa ku dhegaysana maanta o dhan buu ku dhegaysanaya kitaabka la akhruu dhegaysanaya masaajidkii lasoo galo fadhiisanaya muxaadaro kastuu dhegaysanaya xataa idaa kharajuu min cindik waa dhega aan qalbi u duloolin bay soomaalida tidhaahdaa waa dhega aan qalbi u waa dhega dameer bay dhahaan ila dhega dameer khayr laguma qaade xataa idaa kharajuu min cindika markii cashirka u dhammaado oo nab allow ay kaa kala tagaan qaaluu waxay ku dhahayaan kuwii gaalada ahaa liladiina uutuu lcilma dadka ahlu tawxiidka wanaagsan ee wixii aa sheegtay kaa xambaaray iyo waxay ku leeyihin maadaa qaala aanifa horta markii dhaweytay ee nabiga la joognay oo cashirka la akrinhayay nabigu wuxuu sheegayay muxuu ahaa adba waa fadhide he wuu fadhiyaa mooyaane waa maqanaa ma joogo wey waa un fadhiyaa mooyaane alle kata kaasuu ilahi wuxuu yii ulaaika kuwaasu alla waxba ha la yaabine alladiina kuwi weeye dabaca allahu ilaahi uu daboolay calaa quluubihim oo watabacuu raacay ahwaa'ahum hawadooda raaci wey halaya kuwa jawaasiisa inay xataa cashrada fadhiyaan iska dhegaysanhayaan haddana haddii hal xaba laga weydiiyo ma garanhayaan wuxuu garanhaya asagoo keliya inuu war gudbiyo dhaya meesha waxaasa ka dhaco gaalkana u gudbiyo intaasuu garan laakiin waxaa la sheegahayay iyo horta maxaa la dhahaa bal masalada igu soo celi aayaddan maxaa la yidhi xadiidka horta nabi sheekhii muxuu yidhi xag allay ka tahay eber wey horta xadiidka miyaan qaadan aayaddan miyaan soo qaadanay aaya dee midda a ah manaan qaadan so kii shalay la akrinaya ma eberba wey maxaa yeele dabaca allahu calaa quluubihim qalbigii wax geli lahayeen baa daboolanba wixii la sheegay maba gelahaya ka sukudahayaaba waaba derbi un watabcuu ahwaa'ahum haddana waxaa weeyaan hawadooda raacayaanoo danta iyo diintan iyo waxaan la sheegi bal ku dhaqano ma aha waxaan la sheegi ku dhaqan ma ahe macnaa inuu ku dhaqmo raba wuxuu u haystaaba diinta ilaahay thaqaafad u haystaayo waan aqaanaa waan maray diintan la sheegi maxaa loo barta diinta dadka diinta ilaahay maxaa loo barhaya diinta ilaahay waxaa dadka loo bara oo loo baranhaya waxaa weeye in lagu dhaqmo ee in un la yaqaano ma ah waan aqaanaa waa thaqaafo waxaas diin ma aha thaqaaf waan aqaanaa maxaa wey ee waan aqaanaa mar ku camalfal baa la rabaa mal baro oo ku camalfal baa la rabaa wa minhu waxaa ka mida nimanka gaalada man qaar yastamicu ku dhegaysan ilayka adig xataa idaa kharajuu min cindika markay kaa kala tagaan qaaluu waxay ku dhahayaan kuwa aan qalbigooda u daboolan liladiina akhyaarti uutuu la siiyey alcilma caqiida saxan iyo cilmi saxan maadaa qaala aanifan horta nabigu muxuu lahaa goortii dhaweyto ulaahi kuwaasoo alladin kuwi weeyaanoo dabaca allahu ilaahay uu dabolay calaa quluubihim oo watabacuu hawaan raaci weeye wa qaala allahu ilaahay wuxuu leeyahay jala wacalaa waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi huma acrada canha inaa min almujrimiina muntaqimuun waman adlamu waman yaa adlamu ka gaalnimo badan miman ruux dukira lagu wacdiyey biaayaati rabbi ilahi qur-aankiisa nin ilaahay qur-aankiisa lagu wacdiyey oo loo sheegay qaala tacaala qaala tacaala huma acrada canha kadibna iskaga jeestay oo diiday kaayaa ka gaalnimo badan waa ruuxna yaa rabbi ilahi wuxuu yihi inaa annaga oo rabbi ah min almujrimiina dembiilayaasha muntaqimuuna waa ka aaragudan doonaa nimankaas diinta ilaahay loo sheegay haddana diiday allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala waan ka aaragudan doonaa ruux walba oo ilaahay intii qur-aankiisa loo sheegay ayad qur-aan iyo xadiid iyo shareecada lagu dul akhriyey huma acrada canha kadibna ka jeestay samcan wadaacan aan dhihin ee maqalay haddana aan ku camalfalin maqalay waxay ka reebaysa aan ka hadhin waxa la amrayana aan raacin aan danaynin oo iska dhegaystay allah wuxuu yihi kaas mid ka gaalnimo badan lama soo helahayo waayo mid aan maqal baaba jiraba gaala laakiin ninka intuu maqlay oo diinka ilaahi loo sheegay oo xaqii dhegaystay oo loo bayaamiyey haddana inuu raaca diiday ee dembi iyo gaalnimo ka raacay kaasuu mujrim weeyaan waan laga aaragudan doonaa wa can abi waaqid ilaythiy radia allahu canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam nebi maxamed baynama huwa jaalisu fi lmasjidi wاnnaasu macah id aqbala halaatu nafarin faaqbala ihnaani ilaa rasuuli اllahi sal slam wadahaba waaxidu qaala fawaqafa cala rasulm faama axaduma fara'aa farja fi lxalqati fajalasa fiiha wamalaakharu fajalasa khalfahum waama thalid faadbara daahiban falama farax sal faqaalna wuxuu yihi alaa ukhbirukum can اnafari halaath ama axadun faawaa ilى اllahi tacaala faawaahu allahu ilayh waama alaakharu fastaxya fastaxya allahu minhu waama alaakharu faacrada faacrada allahu canhu xadiidkaasoo mutafaqu caleyh weeye ilaa waxaan ku jirnaa asbaabu اlkaflati waxaa ka mida icraad can diin illahi itbaacu اlhawaa ilan ruux hadduu diinta ilahay ka jeesto hawu raacaya hadduu diinta ilahay raacana hawadii buu gara maray macnuu waa saas wey waa labada mido ruux keligii meel iska taagan ma jiraan ruuxu ama diin ilahi ku camalfalhayaa ama haways ku camalfalhayaa kalaa ina alinsaana ayad qora waxay inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan bay ahayd ruuxa bini aadamka dhib camal buu shaqaynhayaa un ama diin ilahi ka shaqaynhayaa ama baadil ka shaqeeya ruux laakiin aan shaqaynayn oo iska fadhiyo anuu diinna maya macaasina maya dhexdhexaadba maba jiraba asagu inaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan weeye ruuxa waa un rafaadhayaa oo waa un shaqaynhayaa oo waa ama gaalnimu ka shaqaynhayaa ama islaanimu ka shaqaynhayaa nabiguna waa kuleeyahy calayhi salaatu wasalaam dadku subaxdii way kala hayaan mid markuu ka laho naftiisa ilahay buu kasoo iibinoo khayr iyo wanaag iyo wax ilaahay uu raalli ka noqdo oo muku kala hayaa wuxuu marka makhribkii guri kusoo hoyanhayaa isagoo naar ilaahay ka xoreeyey jannana waajibsaday midna markuu saa u baxo dembi iyo baadil iyo xan iyo isku dir iyo gaalnimo iyo qurun iyo cibaado yuu ka shaqaynaya maas u shaqaynhayo ee uu dembi uga shaqaynhayo ee u wado habeenkii isagoo daalan buu guriga tegahaya kaasuna dee naftiisa waa gaday oo naar buu marka geliyo wey marka icraad iyo itbaacu lhawa baan ku jirnaa xadiidka marka abiwaaqid uu soo saaray nabiga oo maalin masaajidka dhex fadhiyo oo cashir akhrinhaya saxaabtiisiina ay hareeraha ka fadhiyaan yaa saddex nin baa u timid markay soo dul istaagay saddexdii nin oo masaajidkii ay yimaadeen mid wuxuu arkay meel yaroo xalqadii ka bannaan meeshii buu galay midna meel uu ka galwayo xalqadii weyneedoo xalqadii weyneedoo saxaabto gadaashoo iska fadhiistay midna markuu xoogaa taagnaa intuu islaamuu dib iska iska iska tegeyba nabigu waa u jeeda saddex nin wax u arkayay cashirkii markuu dhammaaday yuu nebigu saddex nin oo noo timid ma arkayseen oo cashirka gadaal ka timid haa yaa rasuul allaahi saddex nin baan ka hadlayaa dhegeysta meeshan xalqadeen diinta ilaahay lagu bixinhayay meel naxariistii ilaahay ay ku degeysay ahayd mid marka naxariistii buu soo dhexgalay oo meeshii khayrka lagu qayn so dhegalay oo safka soo dhexgalay ilaahayna naxariisuu siinahaya ilahay waa soo dhoweeyey midna wuxuu ka xishooday inuu ina dhibo oo safkan meel aan la ekayn uu ku celiyo un nibu ka xishooday ilaahayna waa ka xishooday inuu xumaan ninka ku sameeyo ka saddexaad intuuna kor taagnaa yuu khayrkan meesha lagu bixinhayo ayuu ka jeestay ilahina waa iskaga jeestay de subxaana wa tacaala meel kastoo khayr lagu hayo ama diin lagu hayo ruuxii aan danaynin oo iskaga tago waxaan qiimo a siinin dhibkaasaa ku dhacaya wa can abiwaaqidi leythi radi allahu canhu ana rasuul allahi nabiga sala allah aleh wasalam baynamaa waqti huwa nabigu jaalisun uu fadhiya fi lmasjidi walxaal wannaasu macah nabiguna ay maciisa fadhiyaan id aqbala halaaa id aqbala halaatu nafar waxaa nabiga soo qaabilo u yimid halaatu nafari saddex nin fa aqbala ithnaani rslm laba nabigii toos u soo aadeen wadaha waaxidun halla waa dhaqaajiyo waa tegey qaala wuxuu yidhi abiwaaqidu leythi fawaqafaa labadii nin waxay dul istaageen calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga xalqadiisii bay kor istaageen fa ama axaduha midkood fa ra-aa wuxuu arkay farjan meel yaroo bannaan buu arkay fi lxalqati wareegka arkay fa jalasa fiiha waa galay wa ama alaakhar fa jalasa khalfahum gadaashaduu fadhiistay wa ama athaalku saddexaad fa adbara waa islaabay daahiban xaaluya mid tegey falamaa faraqa markuu dhammaystay casharkii uu faaruqay rasuulullahi nabigu sal slam qaalna wuxuu yihi alaa hooyaay ukhbirukum ma idinka waramaa ma idinka sheekeeyaa can innafari kooxdii athalaati ee saddexdahayd nacam ama axaduhum midkood fa aawaa ila allahi tacaala fa aawaa wuxuu soo galay ilaa ila allahi ilaa raxmati illaahi tacaala naxariistii ilaahay meeshii lagu qin soo dhexgalay fa awaahu allahu ilayhi ilaahina waa soo dhoweeyey ilahay waa soo dumay waa malaakharu kii kale fastaxyaa waa xishooday inuu ina dhibo fastaxya allaahu minhu ilaahina asaga waa ka xishooday waa malaakharu mid kale soo maaha fa acrada wuxuu ilaahay meesha ku qabinayo khayraha ayuu nacay oo ka jeestay fa acrada allahu canhu ilaahina waa ka jeestay xadiidkaas waa xadiid cajaa'ib la weeye waxaa la doonayaa marka dadka muslimiinta ah markii horta salaadaha la tukan ama meelaha cashiro lagu bixinhayo ama markii khudbada jumca la dhegeysanayo dadka inaan la cedhiyinoo kuwa intuu soo daaho yaa laba ruux meelaan intuu ka garab ka garab ka tago meesha dhexda gelhaya taasu markaas ninkaasu nin fiican ma aha waxaa la doonayaa dadka muslimiinta inaad dhibin oo meel aan kula ekayn oo ciriiri oo dhib badan inaad ummadda dhibin baa la doonahaya oo meesha ku waxaynin midda kale meesha khayrka lagu hayo waxaa la doonaya inaad ka qayb gasho oo aad tagtaa la doonhayaa oo aadan qiima inaad iska iska garamarine aada qiimayso oo meeshan khayr baa lagu bixinayaa marka in la gala la doonaya maalin baa abu hureyra u yimid nimanka ganacsatadaa suuqa jooga markaasu wuxuu igu qeyliyey abu hureyre tawrina waa nin saxaabi oo aada looga dambeeyo waa dhaxalkii nabi maxamed yaa rabaa hay buu yidhi markaasaa nin- ninka dukaanka soo xidhay yuu u yimi maxarta abu hureyre leyii waa dhaxalkii waxaan la qaybinaya orda buu yidhi. waa ku dhaca meesha dukaamadaha ag fadhinaya xagee xagee loo qabanaya baa layi ila maalqabeen moogta nin maalqabeen lacag un rabaa sago moogta masaajidka masaajidka yimid, masaajidka loo qabanaya markaasaa la yaacay nin sandaqad lahaa nin bakhaar lahaa nin dukaan weyn lahaa nin hotel fadhiyey la kala yaac wixii ummad aha wax iskugu tageen masaajidka se wax la qaybinaya male abu hureyre bartiisu kaba dhaqaas suuqu taagan yahay wixiiba haddana soo guddoomay oo hira maxaa la abu hureyre nin maxaa dhaa waana qaribtee wax la qaybin mana arag xagee tagteen bu yidhi masaajidka maxaad ku aragteen waxaan ku aragnay nin tukanaya waa aragnay kuwa quraan akhrisanaya waa aragnay kuwa meel cashar iskugu celinaya waa aragnay kuwa wax isbarhaya waa aragnay saan bay ahayd waa kaa dhaxalka nebi maxamed doqomayo salaada tukan salaada nebi maxamed quraanka quraanka nebi maxamed saxadiga waa kaa dhaxalka nebi maxamed idinkoo xoolan baa raadinaysa waa dhintaa diini raabican arinka afraad ee sababta keenta kaflada waxaa weeye suxbatu lkaafiriina kuwa aakhare moog oo lala saaxiibo julasaau suu dadka xunxunka ah ee xumaanta ku jira oo waxaa weeye lala fadhiisto een, ayay noqonaysaa marka dadka muslimiinta waxaa laga doonayaa inaad dadka ruuxaad la saaxiibayso ee aada la noolaanayso inaad fiirisaa la doonaya saxaaliyo deriska marka hore waad la yaabi ruuxan xuma baad dhihi war balaayada muxuu ahaa markaad la saaxiibtana marka dambana waad ku dimiyo waad raaci war bal ruuxan waa la saaxiibiyo waa- marka hore waad la yaabin haddaad la saaxiibto ruux hadda aad la yaab xumaa haddaad la saaxiibto marka dambe waad raacaysaa markaad raacdana marka dambana waad ka dheerayn doontaa baa layihi oo adaaba ka dari doonaba marka saddexdaas dadku qabsay marka ruux walba oo anaa fiican ninba hadda wuxuu leeyahay niyahow guur baan rabaa naagtaasaan guursan so ina hablaaya ma aha iskabadha meesha suma niyo ma fiicnay maskada xijaab xataa si waxay xidhatay maya maya waan heshiinay oo way iga yeeli xijaab bay xidhan buyi waayaye asagay saameyn marka dambe suxbatul jula- eh, eh, ju- julasaai suu dadka xunxunkoo loola fadhiisto loola saaxiibo ayagaa ku saameyn ruux xun iyo ruux fiican hadday saaxiibaan ruux xun baa ku jiidanaya macaasidaa ku ilaa adigu nafaa kugu jirta nafta ku jirta asagoo xumaantay rabtaa isagina xumaan buu waday shaydaan baa ku raacsan shaydaankuna xumaan marka naftaadii iyo shaydaankii iyo asagii saddex baa isku kala tegaya marka markaasay ku jiidan marka dambe wey marka waxaa weeye ruuxan anaa hadha xijaab u gelinhaya iyo kaasa waayahay guursada waayahay xeeglisi marka ilmo u dhasho loo wixii waan furahaya ilmahan asaan yeela garan mahayo oo maxaa kuu wacay midba waxay samaynaysaa nin bay guursanaysaa qaad cuna mogtaad mogta inaad qabi noqoto loo baahna doqon mogtahay markaas nin xun bay guursatay na- maxay leedahay, qaadka ma iska daynaysa kaas waa iska dayn adigu ka helaa wallahi inaan qaad dambe cunayni wey waayahay waa guursa wey markuu laba ka dhalo ha ka dhalo asagoo cunaya arkaysa marka dambe war maxaa kugu dhacday adigu naftada adigo ila xuntaawiniyo adigu guriga waa joogtaa aamus kada wadaad allow wadaadkii qaadka cunaa waa iga diiday maskan fasa karo marka hore maxaa u guursanayso markii hore maxaa u guursanaysay qaadkaad ku guursatay hadda annagana soo geli miyaa ya marka hore madaa wadaadku waa ku ogeyda maxaana ii soo gelinsaa marka marka waxaa weeye ruuxanu yuusan ku sirin ruuxanu anaa ninkan hanuunsan anaa naagtan hanuunin anaa xaa ka booday war war hadda aayadda aan soo marayn ruux markii horeba hawadii diinta ilaah ka leexday oo hawadiisii raacay oo dhegihiisi ilaah uu daboolay oo qalbigiisi ilaah uu daboolay oo waxaa weeye indhihiisi ilaah uu daboolay oo meegsi ilaah ka daboolay oo ilaahay uu baadiyey adi ma hanuunin kara adoo ma ilaahay baa tahay nabiyullaahi maxamed calayhi salatu salaam baa intuu abudaalib u tegay oo adeerow adeerow yuu hanuunin kari waaye yidhi nebi maxamed adeer waan ku jeclahay diintada waa xaq waan ogahay laakiin diintii cabdilmutalib baan ku dhimana iska iska ka dhaafiyo adeerow markaasuu ilahi wuxuu yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allah yahdi man yashaa ya marka inagu dadkan ma hanuunin karno waxaa la doonayaa markasta markaad dadka fiiriso nin sida wallahi ninkan waa fiican yahay oo ama culimo ah ama nin wanaagsana ama nin mujaahida oo camalka ka go-an yahay kaa la saaxiib ruuxaa la sheekayso khayr buu kuu sheegi bishaaru kuu sheegi wanaag buu kuu sheegi qalbigaa waa sii hanuuni marka dambena hora adugu waa yahay nin hadda ijtihaadiye ku qoran adugu hadda la saaxiib adaa marka dambe jeclaan marka hore haddaad la saaxiibinna aniga baashu dhib badana aniga rag khatarsan baa adiga adu horta la saaxiib waa lagu sheekayn waa lagu sheekayn saaxiib uu ku wadi marka dambe niyo soo qor baad dhihi khayr allah ku siiyo niyo rag adaa taqaan adale walaalo isoo qor maya maya maya walaalo kubal isoo qor marka marka markii lagu qoro maxaad dhahaysaa kuwan ha laga hormariyo anaaba rabe hadda aniga hala ii bobsiiyo war bal xataa timida sugniyo may aniga hala ii bobsiiyo haddaad bahal dambi fadhiisiya oo amiirka ay soo naceen oo laga furimaha laga soo ceydhiyey oo wilaayadu khaatum billah ay ka taagan tahay oo meel kastaba dacee la fadhiyo oo gaalada ammaana oo un xumaantii haddaad la saaxiibtana marka maxaa samayna adoo wixii ummadda caaya baa arkaysa war ummaddan haddaan wax qabanaynin adoo lafaha u turo haddaan camal adoo waxba ka qaban lafaha u turo maya hey nin baa saameeyey ninkan waa sumaysan yahay ninkan marka neef xoolo ay ay la sumeeyey iyo dooli la sumeeyey ha dhimanin waa ku sumayna ha dhimanin caqli ma ah ninku waa sumaysan yahay isu ku sumayn ka car markaas saasaa marka la doonayaa marka suxbat lkaafiliin qodobka afraad inoo joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أطر الأعناق